bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal dilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal Jawaab.
waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
mar kale habeen wacaanoo wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha nofembar sannada laba kun labaiyo labaatan qodobada barnaamijka maanta qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona howlgallo ka dhan al-shabaab oo weli ka socda deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolada dalka howlgallada halka ay marayaan iyo sidoo kale doorka ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan haddii rabbi ukrain noqdo waxaa ka mid noqon doona deegaanada somalilan waxaa ka taagan jahwareer siyaasadeed xisbiyada mucaaradka somalilan waxay ka soo horjeedaan xukuumadda somalilan muuse biixi cabdi halka ciidamo aad u fara badan la dhoobay waddooyinka waaweyn halkaasi ku yaalla si ay kaga hortagaan duwadbaxda kala duwan ee halkaasi ka dhacaya waan soo gudbin doonnaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka booliiska magaalada beledweyn oo goob fagaara ah ku gubay waxyaabaha maanka dooriya oo ay ku soo qabteen howlgallo ay ka fuliyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyn waxaan soo gudbin doonnaa sidoo kale oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha gobolka hiiraan oo muqdisho ku sugan ayaa guddoonka aqalka sare ee dalka kaga warbixiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo fara badan oo ka mid ah gobolkaasi hiiraan madaxweynaha soomaaliyana waxa uu madaxtooyada dalka kulan kula qaatay xubin sare oo ka tirsan dowladda dalka suudaan barnaamijka ayaa sidoo kale caawa kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk soomaaliya oo maanta dah furtay kulan sannadeedka guddiga qaran ee hagidda diiwaangelinta madaniga ah guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirkii deynta iyo qaafta xukuumadda soomaaliya ayaa shirkaasi ka hadlay barnaamijka ayaa sidoo kale caawa ku maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaa barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan muddada hawada uu ku baxaya tobaniyo diyaaran waa anigu cabdisalaan juulo shaakir cabdiwaha abduqaadir xasan ayaa farsamaynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
Maxaa la isu dagayaa? La isu daba marteeyaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal oogi nacab yahay. Dollar qaata dul yahay. Shacabkuna dawlad yahay. Alla ma cid bay ka dadan tahay.
kale habeen wacan wanaagsan haddii aan ku bilowno een, guud ahaan dalka weli waxaa ka socda howlgallo ka dhana al-shabaab kaas oo looga saarayo deegaanada iyo degmooyinka al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobollada dalka howlgalladan waxa ay yihiin kuwa ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe ah, hirshabeelle meelaha ugu badan ee howlgalladu ka socdaan waa deegaanadaasi howlgalladan waxay yihiin kuwa al-shabaab la doonayo in looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada dalka gaar ahaan hiiraan iyo sidoo kale een, gobolka shabeellaha dhexe iyo qeybo ka mid a gobolka galgaduud Een, madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen warfidiyeenka ayuu la hadlay maanta wuxuuna sheegay in shabeellada hoose howlgallo ka dhana al-shabaab laga bilaabi doono mar uu hadlayna waxa uu yidhi laftigareen
Ee, saa la socotaan waa ogtihiin dalka maanta xaaladda uu ku jiro dowladda soomaaliya iyo shacabkii soomaaliyeed waxay go-aansadeen nimankan khawaarijta ah oo shabaab oo dadka dhibaateeyey ee, cunaqabateeyey go-doomiyey nolol u diiday horumar u diiday shaqo u diiday cibaado u diiday wax walboo qofka bini aadanka xaq uu lahaa u diiday in la iska dhiciyo la iskana kiciyo meel walboo la joogana loo istaago shacab iyo dowlad iyo culummo iyo dhallinyaro intaba loo istaago la iskana xoreeyo gobollada soomaaliya oo dhan waa laga istaagay annagana sidaasoo kalean eh, ku baaqaynaa meel kasta oo dadka reer koonfur galbeed joogaan inay u istaagaan howlgalladina waa ka bilowdeen koonfur galbeed gobolka bakool iyo baybo waa ka socdaan howlgallaa ka socdo waxaan rabnaa marka sidaasoo kale gobolka shabeellada hoose in ay bilaabaan howlgalladii lagula dagaalami lahaa shabaab shacab iyo dowladna gacmaha la isqabsado sida dadka soomaaliyeed ay ula dagaalayaanna loola dagaalo dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeedna garabkeenay taagan tahay ciidamada qalabka sida iyo shacabkaba waa si midnimo ah ayaa looga howlgeli doonaa mar dambe iyo mar dambe ma dhici doonto dhibaato shacab soomaaliyeed lagu sameeyey in loo sii dulqaato oo lagu sii samro oo la yidhaaho hoos lasii fiiriyo intaan ka badan dhiigga soomaalida ee, iyo qubistiisa intaan ka badan ma loo dulqaadan karo marka qof kasta oo muwaadin ahoo soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka shabeellada hoose degan ciidamadoodii shacabkoodaba ayaga culayskooda waa yaryahay intaan yartoo hartay ha la israaciyo ha la isdhaafiyo ha laga faa'iideysto eh, howlgallada socda ha laga faa'iideysto eh, dhaqdhaqaaqyada ciidanoo socda ha laga faa'iideysto shacabkana ha garab istaageen aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan eh, inkaga mahadcelinayaa mar labaad soo dhoweyntii si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba waa isu arki doonaa dadka dhanna waa arki doonaa insha allah hay-adaha amnigana waa arki doonaa
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen ayuu kaasi ahaa u sheegay in howlgallo ka dhanka al-shabaab shabeellada hoose laga bilaabi doono Een, intaanan ka bixin wararka howlgallada ka dhanka al-shabaab gudoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdilaahi oo ay weheliyaan ku-xigeenkiisa koowaad cali shacbaan ibraahim ku-xigeenkiisa labaad een, tima cadde ayaa maanta xarunta aqalka sare ku qaabilay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan cali jeete ayaa guddoonka aqalka sare uga warbixiyey halka ay marayaan howlgallada dalka looga saarayo al-shabaab ee ka socda dalka gaar ahaan gobolka hiiraan wuxuuna gudoomiyey jeete guddoonka u sheegay inay muhiim tahay in dagaalka la mideeyo oo saf ballaaran laga dhigo si een, meel keli ah looga soo wada jeesto culeyskana aanan loo saarin gudoomiye cabdi xaashi ayaa uga mahad celiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan doorka muuqda ee uu qa- ka qaatay dagaalka dalka looga xoreynayo al-shabaab oo uu hogaaminayo shacabka dhiifoon ee gobolka hiiraan oo gacan ka helaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cali jeete cismaan weli wuxuu ku sugan yahay magaalada muqdisho markanse haddii aan eegno dowladda federaalk soomaaliya maanta waxa ay daafurtay kulan sanadeedka guddiga qaran ee hegidda diiwaan- diiwaanka ama diiwaangelinta madaniga ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa muqdisho cumar maxamuud een, muqdisho raalahaada dhegeystayaal yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa een, kulan sanadeedkaasi guddiga qaran ee hegidda diiwaangelinta madaniga ah ee dhacdooyinka muhiimka ah ka hadlay waxaa sidoo kale isla goobtaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo oqaafta xukuumadda soomaaliya een, mukhtaar rowo cali abuumansuur wuxuuna ka hadlay muhiimadda qorshaha qaran ee diiwaangelinta madaniga ah. balse waxaa horumari doona yuusuf xuseen jimcaale
waa shir muhiimadiisa leh aan ogsoonnahay inuu ilaa in muddo ah uu socday wasaaradda arrimaha gudahana ay juhdi badan ama waqti badan ay gelisay siduu miro dhal u noqon lahaa arrinkan asiga ah diiwaangelinta madaniga ah saan la wada soconnaba dalkayna markay dowladda ka jirtana wuu jiray wuu shaqaynayay laakiin burburkii ayaa saameeyey maxaa yeelay qofka markuu baadiye ku dhasho da-diisa ma aqoonin laakiin markuu magaal magaalaha ku dhasho da-diisa waa garanaya maxaa la isbitaalka ku dhalanaya marka qofka rabo inuu da-diisa qariyo wuxuu iska yidhaahdaa anigu baadiyaan ku dhasho isbitaalkuma dhalan maxaa yeelay da-diisuu rabaa inuu qariyo maxaa la toddobaatan jir inuu yaa laga yaabaa wuxuu rabaa dadka inuu sheego inuu konton jir yahay marka wuxuu diidaya inuu baash qariyayu rabaa daadiisa qarsado marka adduunka aniga dameelana masar aan ku noolaa ayaan wax ku bartay qofka markuu dhasho maktab laydhaha maktabu sixa ayuu tegayaa meel kastuuna ku yaallaa oo degmo kasta iyo xaafad kastuu ku yaallaa isbitaalkuu qofka ku dhalanaya warqadaasuu ka soo qaadanaya isbitaalka maktabkuu tegayaa warqadda dhalashaduu ka qaadanayaa kadibna si toosa u idikaarkiisa u qaadanayaa qofkii amuurihiisoo dhan waa u fudaanayaa hadduu guursanayana sidoo kale oo wuxuu qaadanayaa shahaadadii nikaax u qaadanayaa hadduu dhinta qofkana lama aasaayo ilaa uu shahaadatul-wafaad wax la yidhaahdo warqaddii dhimashada ilaa uu ka wato marka waxaad arkaysaa meeshaasi isbitaalkii uu ko qofku ku dhashay wasaaradda awqaafto nikaaxii ku shaqada laheeday iyo dowladdii hoose soo diiwaan gelinaysay iyo qabrigii lagu aasaayey iyo kulli waa isku wada xiran yihiin marka mindhalashadii ilaa dhimashadii qofkaasi waa laga waraayaa taas marka waxay ku imaakanaysaa in aan hawshaani la dardargeliyo sida uu ka dhawaajiyey wasiirka awqaaftana waa run oo amni la-aan waxba lama qaba karo amnigaa waxba laga hormariyey laakiin haddii aan dhaan amnigaan sugaynaa intaasoo sanaan sugaynee aan bahasha ku dhinac wadnaan leenno isku dhinac wadna waa iskabaysaahe maxaa yaele amnigay qayb ka qaadanaysaa maxaa yeele qofka marka la yaqaanoo la og yahay in hadduu dembiga lasoo qabto xataa way sahlan tahay marka culeysada jira waxaa ka mid ah oo nikaax oo kale waxa la yidhaahdo qudbasiraa jiro oo baashii oo dhanba fududaysaba marka wadaadaa luuqla la gelayaa yaa ahlan wasahlan baashiba halkaasay ku dhammaatay marka warduhu baahan marka waxaan leehay awqaafta haddii arrintaa la laasimiyo waxaa noolaanayo qudbasirada yaraanaysa marka waxaan leeyahay waa runtii arrin u baahan maamulka gobolka banaadir runtii waxaa sharaf u ah in magaaladii muqdisho kulankan uu ka socdo intaasoo maalmoodna uu socdo meeshii hadda hawshii annagu waanba sii bilowna runtii hadda waxaan samaynaa diiwaangelinaan samaynaa dhalasho iyo sugnaanaan samaynaa laakiin wasiirka hadda waxoose ugu dhigaayay wax badana idinka dhimanoo yiri marka waa waa iidanas inta naga dhimanna haddii ilaa idhaahda markaan qubuuraha midayno ilaa hadda cid kasta meesha irtii wax ku duugataa marka hadda waxaan rabaa inaan ka shaqayno inaan bal qubuuraha midayno aan dhahno qubuuraha meeshaas meeshaas ayaa loo tegayaa si aan u ogaano qofka dhinto oo lahaasaay in la yidhaahdo warqadda dhimashada ma wadataa tii nikaaxana markaas waa imaanaysaa inta kale insha allah waa iskabaysaa wulu waa iskabayaan marka haddii qofkii baasaboor rababa marka uu taga la yidhaahdo kan sugnaantaada iyo dhalashadaadi qofku waa ku qasbanaanaya laakiin waxaa la yidhaahda taswiir ama fartification ama sida soomaalida u baxsaan cabdilashadaaye ayaa dhinac nooga jiro kaasna waxaan rabaa in hal wada dagaalanno marka waa mahadsantihiin intii ka soo shaqaysana waxaan leenahay mahad idinka gaarto waa hawl loo baahan yahay waqti badan aad geliseen laakiin waxay mahad celintaas idiin dhaboobi doontaa markii natiijadeeda la arko marka baresteeshinka aan fiirsannay runtii oo juhdiga la geliyey waxaan is leeyahay laguma khasaari doono waxna way way ka imaan doonaan annaguna qaybta nooga aadanaan ka qaadan doonaa ka dowlad hoose ahaan iyo ka maamul gobol banaadir ahaanba waa isugu dhoweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin salaamayaa salaamu ullah calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa kadib kollay rag baa ka hadlay aad bay u qurxiyeen anigu wax badan ku dari maayo marka hore wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaraddiisaba waxaan ugu mahad celinaynaa arrinkan fiican ee dalkeena iyo dadkeena iyo ammaankeenaba wax ka tari karo inay soo abaabuleen waan uga mahad celinaynaa runtii arrinkanu waa arrin taabanayo ammaanka dalka Eh, laakiin waxaa la dhihi karaa sida ukuntii iyo dooradii war labada yaa horeeya ammaanka in la sugo kadib diiwaangelin la sameeya mise tanaa horeysa waxaa la hubaa ilaa waddanka uu ammaan noqdo wax badan oo diiwaangelintaasa ma suuroobayso taasaa waajiba dhammaanteena waa inaan ka fakarno ammaanka dalkan inuu sugmo oo la sugo wax kastoo lagu sugi karana awoodda la isugu geeyo waad ogtihiinoo nebi ibraahiim calayhi salaam ayaa wuxuu eh, dadkii deganaa maka ayuu ilaahay uga dalbay laba shay wuxuu u dalbay arsaaq iyo ammaan nebi ibraahim kee buu horumariyey ammaankuu hormariyey soo maha rabbi ijcal hada albalada aaminan ammaankuu hormariyey nolol ma jirto ilaa ammaan la helo nolol ma jirto ilaa ammaan la helo marka runtii waa arrin muhiim ah loo baahan yahay in awoodda oo dhan la isugu geeyo oo dalkan ammaankiisa uu sugmo kadibna diiwaangelinu markaasay suuroobi doontaa insha allahu tacaala laakiin in loo diyaargaroobo hadda ammaankii in la sugaaba dowladdu ay u kacday ahamiyaadkeeda ama awlowiyaadkeeda waxaa ugu horreeyaba ammaankee in haddana qaabkii markii ammaanka la sugo eh, tan loo qaban lahaa in loo diyaarsan yahayna waa wax fiican arrinkan adduunka aragtida ay soomaaliya ka qabaan haddii diiwaangelintan ay suurowdo ayaa isbedeli doonto kuwa dhahaya soomaalidu toban iyo hoogaa malyan waaye marka la diiwaangeliya ogaan doonaan aad bay uga badan tahay marka tiro badanoo naloo aqoonsan la'yahay ayuu diiwaangelintan ayay soo saari doontaa oo bannaanka ku soo dhici doonto intaan ma soomaaliba bay dhihi doonaan beesha caalamka waana la hubaa marka ha lagu dhaqaaqo waa wax fiican oo loo baahan yahay in runtii la dedejiyo waxaana la dedejinayaa taas horteeda ammaanka in la sugo insha allahuna waa la sugi doonaa ee tan kale wasiirka haddaan hoogaa kaftamo wuxuu yidhi guurkii nikaaxa keliyuu soo qaaday ee wasaaradda inta qosayse iyo cadaaladaba ee ma ahan intaas keliye wax walbo heer ahoo wasiir la samaynayo oo wasaaradda awqaaftu iyadaa shu-uuntii diinta mas-uulka ahe waa inay og tahay waa in la hubiyo diin ahaan shareecadeena ma waafaqsan tahay arrinkan dastuurkeena waxaa asal u ah kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebi muxamed wax kastoo diinteenna khilaafsan ee xeer ahoo la sameeyaahu ma soconaya haddii maanta aan arkayno waan sheegaynaa haddii hoogaa naloo hoosgeliyo aan ka ilduufnana beri baan ka daba imanaynaa oo waxaan leenahay war waxaan diintii ma waafaqsana taasna waad ku mahadsantihiin Eh, waxaan rabaa inaan dhaho insha allah jasaakum allahu khayr wax fiican baad runtii bilowdeen ilaahay ha nagu guuleeyo oo horay ha loo socdo insha allahu tacaala Eh, wuxuu yidhi guurka marka laga hadlayo cadaaladda iyo awqaafta hooga kala bixin u baahan way jirtaa wasiirkuna waaba jooga misma bacay ha marka waxaa dhacaysa marmarna guurkiina in eh, wasaaraddan uu jiro furiinkiina cadaaladda uu jiro soo ma inay saas wey inay xagga kale jiraan ninbaa waxaa la yidhi hangool aan soo goosanayaa buu yidhi hangoolku midna saas uu samaysan yahay ooda la isaga celiya midna saas uu soo qoroofan yahay oo marka ooda la jaro ayaa lagu soo jiidaa ciddii baadiye ku noolaataa taqaana nin baa yidhi marka hangoolkiina meel aan kusoo arkay buu yidhi gantiina meel kale aan kusoo arkay buu yidhi iskuma yaallaan marka labadaas naftood in laysu keenay u baahanaayeen meel laysugu geeyaba waad mahadsantahay wasiir
weli waxaaad la socotaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho ayuuna barnaamijkan si toos idin kaga imaanayaa markan haddaan eegno somalilan waxaa ka taagan eh, dhibaatooyin kala duwan oo ugu horeyso arrinta ah een, khilaafka u dhexeeya xukuumadda somalilan iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka somalilan een, oo ah in xisbiyadu ay kasoo horjeedaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo iyagu ay mudaxereedkiisu ay ku sheegeen inay dhammaaday halka madaxweynahana muddo kororsi uu doonayo xisbiyada mucaaradka sida kulmiye iyo wadani ayaa iyagu siyaabooyin kala duwan xisbiyada ayaana siyaabooyin kala duwan kaga hadlaya een, xukuumadda een, somalilan een, xisbiga wadani xogayahooda ayaa isagu mar ka hadlay wuxuuna sheegay in muuse biixi cabdi uu hadda aysan u aqoonsanayn madaxweynaha somalilan
waxaan doonayaa maanta inaan isdul taago shan sano oo u dhammaaday madaxweynaha mudaxileedkiisii shacbigu doortay uu ku eegaa saddex iyo tobankii noofembar bal xaaladeennu sida shantaa sanno ahayd waxay noo dhammaaday shan sanno oo muran ah shan sanno oo xadhig iyo caburin ah shan sanno oo haadihii dowladda ee lagu wareejiyey ay daciifeen shan sanno oo garowshiya la'aanah shan sanno oo qaybsanaana shan sanno oo aragti la'aana shan sanno oo qorsho la'aana qorsho la'aantaas waxay ka muuqataa waxaa arkayseen wasaaradihii dowladda oo ayaamahan intay dalal kale beejajkooda galaan soo koobigaraysanaya oo dabadeetana inooga dhigaya guidelines ama mid caafimaad ha noqdo ama mid kale ha noqdo oo iyagu ay ka soo shaqeeyeen oo shacbigoodii been u sheegaya document meel laga soo xaday waa tuugo haddaad wax waddan kale leeyahay aad iska soo qaadato lacagtii dalkana aad ku cunto tidhaahdo shaqo ayaan ayaan ku qabtay haddii aad taqaanay somalilan oo wanaag adduunku uga makhraati furo haddii aad taqaanay somalilan oo la yidhaahdo the secret story of africa haddii aad taqaanay somalilan oo lagu ammaano ismaqal iyo dariiq khilaaf xallin oo iyada u gaara maanta adduunku sidee buu inoo arkaa ayaa isweydiin leh nin militari ah oo qado la yidhaahdo oo cadow la dagaalama looma dhiibo booliis la doonayo inuu dadka la saaxiibo uu shacbiga la walaaloobo oo uu shuruucda sifiga iyo ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta reer somalilan maanta ayaanaynu aragnaa habka booliiskeenni u dhaqmaayo aynu ka dhex fahmaynaa siyaad barrayntan unbuu samayn jiray dadkuunbuu iska xidhi jiray dadkuunbuu inta la dilo aanay cidina isweydiin jirin waxaabuu isagu kaga duwanaa lama sheegin intuu hablo xidhxidhay oo isu geeyey inuu tuuladiisii garbahaaray geystay sida muuse biixi uu sameeyey maanta adduunku wuxuu qirayaa in wixii aynu dadka kagala kaga duwanayn uu inaga sii saqiirayo oo inaga sii baaba'ayo dooda axsaabta ee maalintii dhaweyto waxa ay ku fadhidaa sharci waxa ay ku fadhidaa run waxa ay ku fadhidaa xaqiiqo muran kuma jiro in wakhtigii muuse biixi dhammaaday shan sanno ma ballaadhaan shan sanno waa shan sanno shantii sanno ee la doortay waa ay dhammaatay muran ku jira iyo cid ku murmaysa oo leh meemay dhammaanina ma jirto waxaanu sidoo kale muran ku jirin inaan dastuurkeennu qodobkiisa saddexiyo siddeetanaad farqadiisa shanaad sida dhigaysee leh wuxuunbaa madaxweynaha loo kordhin karaa haddii aanay jirin nabadgelyo haddii ay jirto nabadgelyo darro baahsani inaanay waddankeenna maanta nabadgelyoba baahsani ka jirinna waa mid makhraatimadoona oo aynu kulligeen wada qarsannahay halkaa ay xisbiyada mucaaradku soo saareen dadkii ka jawaabay ee ka falceliyey siyaabo kala duwan ayay uga hadleen qaar ka mida ayaanan doonayaa inaan isdul taago cabdilaahi abukor oo ka mida wasiirada xukuumaddaasi wakhtigeedii sharciga ahaa dhammaaday waxa uu ka hadlay isagu waxa la yidhaahda jufooyin waa gartii xilka loo dhiibay aqoon iyo karti iyo garasho ayaan loogu dhiibin wuxuu yidhi axsaabta mucaaradkaa annagaaba lacag siina waa gartii oo waxaanu garanahaynin dowladnimadu waxay tahay waa gartii waxaanu garanahaynin in axsaabta qaranku ay ka mid tahay hay-adaha dowladda waxaanu garanahaynin farqiga u dhexeeya xukuumad iyo dowlad waxa iskaga qaldan waxa jeebkiisa ku jira iyo hantida qaranka ee bajetka dowladda lagu soo sameeyo ee hay-adaha dowladda ee wasaaradda uu ka shaqeeya ay ka midka tahay ay ku shaqeeyaan aqoondarrada dowladeed waa taa cabdilaahi ku kaliftay in uu sida aydun arkayseen soo saaray document uu u bixiyey building control regulations oo uu ka soo koobigareeyey waddan kale xataa uu garan waayey ummaddan luuqadeedu waa af soomaali ee af soomaali ugu turjan saaka ayaan akhriyey labada warqadood ee waddanka uu ka soo koobigareeyey iyo teenna waxaana jecelahay inaan idinkana idin siiyo oo akhridaan waddankaasi waa waddanka ruwanda waa waddan horumar fara badan sameeyey waa waddan shaqo fara badan laga qabtay waa waddan ka mid a east african community waa waddan maanta hiigsan kara inuu british standards iyo european standards buildingkiisa ku saleeyo laakiin maanta inagu heerka aynu taaganahay iyo halka aynu marayno dhismayaasheenna iyo nolosheenna british standardna kuma salayn karno oo been baynu isu sheeganaa iyo khuraafaad european standardna kuma sa- kuma salayn karno halka aynu taaganahay iyo infrastructurekeennu siduu taagan yahay iyo aqoonteennu halka ay taagan tahay ugu dambayntiina xogay waxa uu soo jeediyey fariintan weligeedba waa la kordhin jiray sharci maaha sharcina ma noqoto mana sharciyaynayso in shacbiga somalilan maanta aanay ogolayn laba sanno oo dambe oo murana laba sanno oo dambe oo ku jiqsiya laba sanno oo dambe oo garnaqsiya laba sanno oo dambe oo jabhadayna laba sanno oo dambe oo ay sii baaba'aan nuxurkii iyo dhaqankii iyo wanaaggii iyo sitanaasulkii iyo xikmaddii ummaddan reer somalilan ay lahayd waxaan jecelahay inaan shacbiga somalilan u sheego waddani wuxuu u taagan yahay inaan nabadeenna ilaashanno waddani wuxuu u taagan yahay inaan midnimadeenna ilaashanno iyo wadajirkeenna waddani waxa uu soo celin doonaa haybaddii dowladnimo waddani wuxuu ka shaqaynayaa sidii shacbiga somalilan uu u walaalayn lahaa ee aanu jafooyin iyo reeroreero ugu kala sheegeen iyagooo xilal sare qarankan u haya taageerayaasha xisbiga waddani waxaan doonayaa iyagana inaan u sheego inay maanta guul joogaan qorshaha muuse ee labadii kun iyo labiyo labaatanku wuxuu ahaa inuu idinka idinkala qaybiyo waxa uu ahaa inuu qaar soo samaysto isaga suuqa ka ammaana dadka beenu sheego idhaahda madaxweyneyaal baanu doonaynaa laakiintiise isaga ammaana idinkana doona inaydan guulaysanin cabdiwahaab cirguuja warbaahinta dalsan hargeysa
weli barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaane intaan ka bixin wararka somalilan isla xisbiga waddani mas-uuliyiin ka tirsan oo qayb ka ah xisbigaasi dhankooda waxay ka hadleen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale in uusan madaxweyne ahayn
waxaan ka hadlaynaa maanta halkan soo fadhiisiyey xogayaha iyaga xisbiga waddani wallaahi in badan dhowr jeer saddex jeer afar jeer gebile ka hadlay dadkuna inta ugu badan iyo canaanta ugu badan annagayna weydiiyaan oo mar walba yidhahdaan xisbigii daydigaa ka mid ah haddana gebiley buu xisbigii ataagaya oo xagayihii si guud wuxuu ataagaya mar kasta gebile ama gebiley wax ka sheegaya mar waxaa jiray dhowr jeeron ka hadloon xitaadhiyey hadallada noocaasi may jirin ama si kalaa loo fasiray maanta u dambeysay waxaa dhacday waxaa jiray hablo adugeydeen oo lagu soo xidhay gabiley oo xukuumaddan maanta wakhtigeegu dhammaaday ay ku soo xidhay gabiley cabdiqani oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga oo ag fadhiya uu ka hadlay maalintaas si fiican ayuu uga hadlay wuxuu yidhina waad ogeydeen hablahaasi wallaahi dee si fiican ay iyagu laftigooga markii la sii daayey ay u hadleen oo aad iyo aad bay gabiley uga mahadsheegteen wadogeen anigu maalintii ilaa soo dayntoodii ilaa intay xidhnaayeen qayb weyn ayaan ka qaatay ninkii qaaday kaxeeyey ilaa hargeysa guriga cabdiraxmaan ugu geeyan ahaa habase ahaatee maanta xogayuhu mar kasta waxaad moodaa gabiley war gabiley iyo ood weyne waa isku mid waa somaliland cabdiraxmaanna waa iskugu mid gabiley iyo ood weyne ma midna midna uma nisbaynayo isagu leeyahay midna inuu muuse leeyahay uma nisbeeye marnaba laakiinse waxaad moodaa xogayo mar kasta inuu gabiley uu siiyo oo cid gaara siiyaad moodaa ani waxaan leeyahay xogaye dee malaha cod lama doonaysid cabdiraxmaan cod lama doonaysid cabdiraxmaan inaad dhistana cabdiraxmaan ma doonaysid ee cabdiraxmaan inaynu dhisno inuu heshiis ku hayno maalin walba inta yaraynu isku soo ururno ee ree gabiilayaad kala tuurayso dee maad ka daysid maad ka daysid xogaye muusana ma laha gabiley annaga kuu sheegayno maanta iyo mar hore iyo mar dambe kuu sheegaynay gabiley muuse ma laha haddaad aduu gabiley la jeceshahay muuse war gabiley muuse ma laha ha noqonin doqon markaad musharaxnimadan soo marno garanna markaad musharax tahay mid kasta oo aad xitaa waxba tala weydiiseenba intuu ku soo garab galo ayuu dadka kaa kala erya ha noqoninkii oo maalin walbaa ka kala dudulintan musharaxan ee kadaa horta sideedaba taageerayaasha isbedeldoonka ee isbedel dadkan iyo dalkani ay mahadiyaan u baahani magaalo kastoo somalilan ku taallo way joogaan waxa yaro dhibaato ah haddaynu kala garan weyno muuse biixi iyo durista deegaanada muuse beeshiisu ay degtay ee joogtada ahi inaanay macno samaynayn runtii khadar waa saaxiibkay maantana sabab baa keentay inaannu ka aamusi weyno hadalka khadar afkiisa ka soo yeedhay khadar waxaan leeyahay horta tartan u dhaxeeya khadarow deegaanada habar awal iyo deegaanada garxajis ma jirto reer somalilan ama isbeddel bay doonayaan dadka isbeddelka doonayaana magaalo kastoo somalilan ku taalla way joogaan waxaan kala garan waayey dadkii isbeddelka doonayay ee gebile joogay sababta magaaladooda aad u maagayso kuwa kale ee isbeddelka doonaya ee magaalooyinka ay adiga khadarow beeshaadu degto beeshaad ka soo jeedaa ay degto ay iyagiyo magaalooyinkooduba ku ammaanan yihiin kuwa isbeddelka doonaya ee gebile ku noolna magaaladooda maalin walba aad u maagayso qadarow arrinkaasi dee inaad eer winoo yaro cuntabi waaye gebile maanta tuwiilaad ku sheegtayo tuwiile maahee inaad idhanaa intaan gebile ku keena gacanta kusoo qabanaya o kusoo dhex marinaya middii hablaha haddaannu reer gebilenahay waannu ka xumayn waannu ka hadalnay sidaasi magaalo kasta oo somalilan ku taalla hadimooyinka xukuumaddan wakhtigeedu dhammaaday ay u gaadhayaan unbay gebilayna u gaadhaan oodweynena u gaadhaan allay badayna u gaadhaan burcana u gaadhaan ceerigaabana u gaadhaan horena berbera iyo gebilay baad tunka ugu saartay muuse biixi maantana waad ku soo celisay waxa weeye maalin walba dadka isbeddelka doonaya ee aan maalinna maalin ku darayn ee soo kordhaya ee gebiley bambaha ku dhex dhufan khadarow maalin walba hadalkaad tidhaahdo xanaftiisu annagayna ku dhacda adiga kuma soo gaadhe intii hore kulamaanu hadal laakiin maanta waxaan kaaga fadhinaa inaad raaligelin bixiso hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii ugu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka oo idinkaga imaanaya raadiyaha dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho markan haddaan eegno ciidanka booliska magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxa ay goob fagaara ah ku gubeen waxyaabaha maanka dooriya oo ay kusoo qabqabteen howlgallo kala duwan ee ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan halkaas waxaa ka- ka hadlaya taliska booliska iyo sidoo kale duqa magaaladaasi nadar sabaax habeenida lagu magacaabo iyo mas-uuliyiin kale oo culaamaha amniga ka mid ah kuwaas oo ka bi- ka warbixin doona howlgallada kala duwan oo ciidanku ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan magaalada beledweyne ay ka kooban tahay iyo sida ay kusoo qabteen waxyaabaha maanka dooriya
beledweyne inay iska ilaaliyaan alaabtaasoo alaab khatar ah amnigooda khatar ku ah xag diinna aanan ku fiicnayn oo diinta islaamku ay- ay ka dayrisay oo ayada fara badan ku soo arooreen inay yihiin wax xun ay yihiin ilmahooda inayna ka ilaashadaan Eh, waxaan kaloon u digaynaa alaabtan waxaan ku soo qabannay guri ku yaalla magaalada koonaheeda oo guri laga guuray ah ay ku xaraysteen oon maqalnay markii ay soo geli waayeen magaalada ay ogaadeen inaan daba taagannahay ayay waxay ku xareeyeen guri laga guuray oo cidlo ah gurigii aan ka soo rarnay iyaguna way ka carareen nasiib xumo gacanta kuma soo dhigin markay ogaadeen inaan daba taagannahay way ka carareen laakiin waxaan ka soo helnay alaabtaas indhihiisa ku- indhihiina aad ku aragtaan oo khamradaas iyo xashiishkaas iyo waxaas xashiishka waxaan ka soo qabannay xaafado kala gooniya oo ayagana aan ku maqalnay waxaa horteenna yaallo wax aan ah, ku wanaagsanayn indhuhu inay qabtaan oo khamri ah waxaa ilaa maadiisa inay taliyaha saldhigga iyo ciidamadiisaba ay soo qabtaan mana qurxana diin ahaanna uma fiicno waxay ka eh, mid tahay waxyaabaha qalqalka gelinayo amniga waxaan ku boorinaynaa taliyaha saldhigga iyo ciidanka kala duwan ee jooga magaalada beledweyne inay aad eh, arrintan isaga kaashadaan soona qabtaan gurigii lagu helayne eh, sida hadda uu sheegay taliyaha uu noo soo gudbiyo cidda iskaleh iyo haddii cid uu xiray inuu usoo gudbiyo maxkamadda dhammaanteenna waxaan diyaaru nahay inaan waxyaabaha ka soo horjeeda amniga ka wada shaqayno taliya aadaa u mahadsantiin adiga ciidanka ka howlgalay ee shaqadan soo qabtay Ee, khamrigan iyo xashiishkan iyo waxaa ma- maandooryaha ah ee halkan ku soo bandhigin waa mahadsantiin laakiin waxaan rabnaa laga bilaabo saacaddan inaad sii laba jibaarka- sii laba jibaartaan waxa aad soo qabateen iyo weliba dadka ee, hadda kadib waxaan rabnaa dadka lala soo qabtay khamrigan inaad soo bandhigtaan taasaa muhiim noo ah dadkaasna waxaa lama- waxaa la marsin doonaa sharciga iyo maxkamadda ku shaqada leh idinkan waa mahadsantihiin Ee, khamrigan diinta islaamkana way way ka hadashay dhaqanka soomaaliyeedna uma wanaagsana qofka maskaxiyana uma wanaagsana xashiishka iyo waxyaabahan kale meesha kusoo bandhigteen way kasii daran yihiin marka waxaan rabnaa laba jibbaaro dadaalkiinna annagana garabaan idin nahay laamaha amnigana waxaan rabnaa guryaha iyo dadka khamrigan ka ganacsadaba inay soo bandhigaan wixii laga bilaabo saacaddan
intaan magaalada abalweyne haddii caawa ay gasho oo la cabo dee meeqay dhibaato keeni kartaa marka dee waxaan waxaa lagu yaqaanaa sha- had- xeryaha shabaabka ama markii la qabta lagu arkaa shabaabna dad sooma dhaqan soomaaliyeed lamaaha wuxuu ilaahay xaaraatirmeye ay sameeyaan diintii hadgudbaan ilaahana aan reedaan taliyaha booliiska degmada beledweynena waxaan leeyahay taliya een, hawsha aad hayso nan kugu maaragtay ammaanaynaa siina laba jibaar magaalada beledweynen afarta xaafadood ee maaragtay inaad si ugu howlgashaan een, ugu shaqaysaan xaafadaha maaragtay waxaa laga sheegayaa qaybo ka mid ah inay amni darre ka jirto arrimahaas inaysan soo laabaninna de waan rajaynayaa een, hay-ad kastoo ka shaqaysa amni ama qof kastoo amni darre lagu soo qabtay kusoo qabtaan hay-adaha amniga cid bini aadan oo ka daba imaan kartana ma jirto
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan isla mareynayo ugu dambeyn haddaan eego madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maanta waxa uu ka ka guddoomay een, sareeyo guud ibraahim jaabir oo ka tirsan golaha sare ee dalka suudaan dhambaal uu kaga siday hogaamiyaha dalkaasi xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka kulan kula qaatay sareeyo guud ibraahim jaabir ibraahim een, oo ka tirsan golaha sare ee dalkaasi suudaan wuxuuna ka guddoomay een, fariin iyo dhambaal ku saabsan xiriirka labada dal iyo kor u qaadidda iskaashiga heer gobol taas oo uu ka siday gudoomiyaha golaha sare ee dalka suudaan cabdilfataax al burhaan iyadoona ku bogaadiyey dowladda iyo shacabka soomaaliyeed tallaabooyinka wax ku oolka ah oo ay u qaadeen nabadda horumarka iyo wadajirka dowladda suudaan oo haatan guddoonka urur goboleedka horumarinta dalalka bariga afrika ee igaas ayaa bogaadisay howlgallada isku dhafka ah ee ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay ku xureynayaan deegaanada ay dadka ama deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin iyagoona tilmaamay doorka wanaagsan ay ka soo qaateen dib u dhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey wafdigan booqashada qiimaha badan ee ku yimid dalka soomaaliya wuxuuna kaga warbixiyey guulaha muuqda ee laga gaaray dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waa sida hadalka ugu dhigay xasan sheekh maxamuud guudahaan barnaamijka wareega wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdishalaan juula shaakir ayaa idinla socodsiinaya cabdulahi abduqaadir afarsameynay tan barnaamij dambe ammaan alla